madaxa xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafuray shirka isku-dabaridka iyo isku-xirka wasaaradaha bahwadaagta la ah wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland kaasi oo diiradda lagu saarayey adeeg baahinta iyo maamul daadejinta shirka waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wasaaradaha jubbaland waxgarad odayaal iyo mas-uuliyiin kale cabdiwaaxid xaaji cabdulaahi madaxa xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan marka guddiga xeer farsamo ee adeegbaahinta iyo maamul daadejinta ayaan maanta iskugu nimid inaan ka naqaashno qaabka ugu wanaagsan ee maamulka loo baahinayo adeegkana loo daadejinayo madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa bishii tobnaad labada kun labaatan iyo koodii wuxuu dikraato kusoo saaray barnaamijkan iyo wasaaradaha ay ka kooban yihiin iyo xafiiska fuudan doono xafiiskaas wuxuu si rasmi u furmayo champion officeka labada kun labaatan iyo koodi kadib dikraatada madaxweynaha uu soo saaro hadda idin sheegaya sagaal wasaaradood ayay ka kooban yihiin oo la rabo inay maamulka baahiyaan adeegana daadejiyaan qaybtiisi farsamo weeyaan qaybta aan maanta u fadhino wasaaradaha kala duwan degmada iyo gobolka afrika socotay muddaduu furnaa xafiiskaas champion officeka ah runtii shaqooyin fara badan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha u qarsoomay in maamulkii la baariyo ay ka mid tahay in iskuulla lagu wareejiyo degmooyinka inta ayagoo uga aadan shaqadooda loo degmo oo e c d da la yidhaahdo goobo caafimaad ayaa lagu wareejiyay si degmadii u maamusho marka saddexdaas sano oo xafiisku u furmaanunta shaqooyinka faraha badan ee inoo qarsoomay haatanna waxaan rabnaa inaan barnaamijka xagga kasii wadno insha allahu tacaala
shirkan ayaa door muhiima ka qaadan doono in wasaaradaha jubbaland ay si wadajira uga shaqeeyaan adeeg baahinta bulshada iyo maamul daadijinta si loo horumariyo deegaanada jubbaland